shaqadeda aad nagu cashanteen marka hore horta waxaan leeyahay weli xanuunkii waa nagu jiraa waa inaan horta daqiiqadaan ilaahay u barinaa dadka walaalaheen ahaay oo meeshii dhibku ka dhacay ku geeyo waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay samri iimaan annagana naga siiyo dadkii ehelada dhadhow ay dadkaasu ka baxeenna waxaan leenahay ilaahay ha u dhib yarayo annagana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay naga dhigo kuwii ku cibri qaato oo kuwaana qaata arrinkaas aan soo marnay dhibka intaas ka sokow gurmad qaran dhammaan dhallinyarada halkan joogta iyo kuwa gobollada dalka jooga oo idinka idinku xiran kulligiin waa idiin mahad celinaynaa aniga iyo madaxweynaha iyo madaxda qarankoo dhan raalli baan idinka nahay mana garanayo sidaan idinku idinkugu mahad celin karno laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan sababtaan halkan u jooga inay tahay iyadoo howlo badan oo qaran ay yaalliin inaan aaminsanahay cidda ugu muhiimsan inaad tihiin qaranka waana ku mahadsantahay waxaan markaa rabaa dhowr arrin maanta inaan ka hadlo masiibadan inta aanay dhicin ka hor marar badan waan ka hadlay hadda ka horna waan u sheegay dhallinyarada soomaaliyeed marar badan waxaan idhi waddankan idinkaa iskale waddankan iyaan dariiqiisa laga leexinin waddankan nala qabsada waddankan nagula xisaabtama meelo badan baan ka sheegay bilihii aan ra-iisul wasaaraha markii aan dhallinyaro badan oo soo gurmata aan waayey waxaan bilaabay haddana si kale inaan idinla hadlo aan idhaahdo haddii aad shirkad ku jirto shirkaddaasi aad boqolkiiba toddobaatan iyo shan ku leedahay saamiga ugu badan adigu aad iska leedahay soo adigu milkiilaha ugu sarreeya ma ahayd markaas waxay ahayd farriinaan u diraayo dhallinyarada soomaaliyeed oo ahayd wax walboo aad meelaha ka maqashaan inaad ogaataan waayo milkiilayaasha waddanku idinkeena yihiin laakiin in laydinku caawiyo waaye waddanka aad xaqa idinkuu leedihiin in gacantiina la soo geliyo in maanta marka annaga aad nagu dhiiri gelinaysaan arrinkaas sidii cabdiraxkiin iyo muunaba ay u hadlaayeen iyo dhallinyarada ila hadashay markaan meesha idinkugu imidba horta waxay muujinaysaa tallaabooyin muhiima inay dhallinyarada soomaaliyeedna qaadeen annaguna aan fahmayno muhiim muhiimadda aada leedihiin eeg marka ugu horraysa waxaa muhiima in hal midaan ogaado kulligeen horta waxaa naga wada dhexeeya waddankan la yidhaahdo soomaaliya dal kale ma lihin oo meel kale noogu yaalla waxaa laga yaabaa qaar idinka idinka mida inay qurbaha ka yimaadeen laakiin qurbuhu waa meel lagugu dul qaato waa waddan aadan iska lahayn laakiin meesha aad hambalyo ku dareemaysid ama aad dareemaysid adoo dhallinyaraha maanta inaad ka tashan qayb ka noqon kartid inaad talada masiirka ummadda soomaaliyeed aad ka hadasho waa waddankaada macnaheedu waxay tahay marka waddan kale oo aan aadi karno oo kanna la kugu bedelaayo ma laha laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo kontonkii soomaaliya waxay soo martay xaalado kala duwan waddanku xagwee waa loo dhaqaajiyaa waxaa laga munaaqishoonayay kun sagaal boqol iyo kontonkii inta aanna xorriyadda qaadan ka hor maalintaas lafteeda waxaa la lahaa dhallinyaradu waa inay go-aanka ugu weyn qaadataa maalintaas lafteeda rag idinka idinka waaweyn ayaa go-aanka qaadanaya waxaa la soo maray wakhti aad u culus laga soo bilaabo sagaashameeyadii markii badankiina aad dhalateen ama aadan watigaad dhalanayseen u dhow waxaa idinka maqan taariikhdii idinka horraysay waddanku soo maray horta ku waa inaad ogaataan dhallinyaradii waddanka soo xoraysay idinka waa idinka yaryaraayeen waa idinka xoolo yaraayeen waa idinka cilmi yaraayeen waa idinka fursad yaraayeen may dagaalamayn dad soomaaliyeed gumaysigay la dagaalamayo markay ugu horraysay isku dayeen inay xafiis furtaan dhallinyaro soomaaliyeed oo gumaysi la dagaalamayo gumaysiga markaa joogo waxay ugu jawaabeen soomaali baad tihiin ma midoobi kartaan xafiisna ma yeeqartaan laakiin dhallinyaradii soomaaliyeed markay sabaabushay oo ay kaceen oo gumaysigu ay barteen boogti laga qoray markaad aragto qaar ka mid a waxay leeyihiin way yihiin dalalka kale oo aan soo gumaysanay ingiriiska macnahadirka aan taariikh leenahay taariikhda aan leenahay waxaa sameeyey dad dhallinyaro ah maanta meesha aan taagannahay marka waxaan haysanaa fursad aada u weyn iyadoo mucjiso weyn ama musiibad qaran ay nagu dhacday iyadoo aad isleedaha leedihiin meelo badan dalka markaad ka fiirisaan dhib badanaa jira haddana maantay fursadda aan haysanno waa fursadda ugu weyn waa in awgaataan fursaddaas cidda iskale idinka inay fursadda maanta aan haysanno waxay tahay waddankani wuxuu leeyahay xoolo aada u badan dhaqaale aada u badan dhaqaalahaasna waa idinka xaggee baa lagu arkay waddan shacbigiisa boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay yihiin dhallinyaro aan afartan sano gaari ama soddon jiraa yacni xoogga ugu badan oo dunida lagu xisaabtamo ama dhaqaalo lagu keeno ama dal lagu hago waa dadka dadkuna marka ay duqoobaan jirkooduna wuu daciifaa maskaxdooduna ay daciifaysaa dalkan ciddii dhibka ka saari lahayd marka waa waa idinka hadda marka labada kun iyo toddobiyo tobanka waa ka dhaqaalo fiicannahay labada kun iyo lix iyo tobanka yacni hadda waxaan joognaa in sanadkan haddii ilaaha yidhaahdo aan ku dhammayn doonno in qof walboo dawladda u shaqeeyo mushaar la siin doono qarash walboo dawladda lagu leeyahay aan bixin doonno aanana ku dari doonin hal shilin oo dayn ah oo dawladda soomaaliya weliba waxaan ku dhammayn doonaa haddii ilaaha yidhaahdo iyadoo labada kun iyo siddeed iyo tobanka aan u gudbi doonno in dhaqaalo yaraan haysan waxaa muuqata yididiilo ah in dhaqaalaha annagu dalkeenna aan ka aruurino uu kor uga kici doono intii hore meel walba oo laakiin aad dalkan fiiriso dhaqaalihii rajaa ka jirta ganacsigii rajaa ka jirta amnigii in wax laga qabta rajuu leeyahay laakiin hal meelaa dhibaata ka jirta waa maskax iyo xoog maskaxdii iyo xooggana looma baahno maskax iyo xoog aan caafimaad qabta maskax iyo xoog caafimaad qabtaa loo baahan yahay oo gobolna ka madax bannaan qabiilna ka madax bannaan gurmad qaarad oo idinku hadda sabtigii laga soo bilaabay aada aasaasteen soomaaliya meel walbuu ka jiraa adduunyada meel walbuu ka socdaa haddii aan golaha wasiirada meel isugu keeno oo aan dhihi lahay gurigan gurmad qaran aasaasa maysan ugu guulaysteen sida idinku agu guulaysataan waa aqbalaynaa marka idinku inaad tihiin ciddi dalkan dhibku ka saari laha waa aqbalaynaa inaan kala xirxirnayn welina aan kala xirxirana waa aqbalaynaa inay noo dhaxeeyeen derbiyo waa aqbalaynaa weliba haddii la rabo in naloo kala sheekeeyo waa aqbalaynaa in nalaku kala xirxir mararka qaarkood calaamado kala duwan gabadhani waa sidan wiilkani waa sidan kani qoladaasuu la socdaa kana qoladaasuu la socdaa aqbalaynaa in xuduudo naloo sameeyey laakiin waxaa idiin sheegayaa qalbiyada shacabka soomaaliyeed gaar ahaan quluubta dadka dhallinyarada ah marnaba xuduud ma kala laho waatan kaliftay kuwa boosaaso jooga ay saddex boqoloo kunoo doolar ka badan ay maraya inay aruuriyaan iyagoo aruurinaya shaqada idinku aa bilaabeen waa kuwa maraykanka iyo ingiriiskaiyo meel walba jooga iyagoona isxilqaameen sababtooinlaaba waxaan rabaa marka walaalayaalow inaad ogaataan laba uun baan mid kala dooranayna inaan aqbalno in bil walba ama sanad walba dalke dadkeena ay intuu qarax meel walba in adduunyadu ay noo aqoonsato inaan nahay dal keliya loogu soo gurmado in dhaawaca laga qaado ama loo keeno bax ay ku jirto dharin yar oo ummadda ay ku noolaato handaabisa inna loo aqoonsado inaan nahay dalba hallagaleena inna loo aqoonsado inaan dunida ka hadlo inna loo aqoonsado in la aqbalay soomaaliya inaanay rajo lahayn iyo inaan adduunyada u sheegno soomaaliya waa dad dalkii ugu horreeyay afrikaan oo dimuquraadiyad yeeshay dalkii keenay dalkii afrikaan oo ugu horreeyey oo tusiyey in aan isdooran karno dalkii ugu horreeyey oo dowladaha africa dowladii africa dalkii dunida ama qaaraddeenna isagoo ciidanka u jiri jiray dalka diisu uu ka fiican ah dowlada hadda lacag shaqista isaguna u gurman jiray in taariikhdaas annagoo aan leenahay mid lamidana aan samayn karno cidda samayn laheedna ay idiinka tahay haddii marka aad ka naxaysid hooyooyin aabbooyin la baabi'iyey iyo wiilasha ficinnaa iyo gabdhihii jaamacadaheenna ka soo baxay oo inta aanay qarankoodu adeegin kulligood la xasuuqo waxaan kala dooranaynaa inaan wakhtigeenna gelinno haddii aan madax iyo siyaasiyiinnahay inaan annagu isku mashquulsanaanno dhallinyaro haddii aad tihiinna keliya aad ku mashquushaan marka dhib dhaco inaad noo soo gurmataan iyo inaad dariiq ka duwan aada noo samaysaan oo ah idinka iyo kuwa aad dhashaanba in loo sameeyo mustaqbalkan hadda aan joogno ka duwan shalayto meeshaan isugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shaqadaad haysaan raalli ka ah waxa uu soo jeediyey in dalka uu geli doono laga bilaabo maalinta sabtida xaalad dagaal waxaynu isugu yeeray baarlamaanka labadiisa aqal oo uu rabo inuu maalinta sabtiga la hadlo wuxuu sheegi doonaa wuxuu shalay shacabka soomaaliyeed u sheegay wuxuu dhihi doonaa dalku xaalad dagaal ayuu ku jiraa waa inaan nafteenna qadimnaa wuxuuna u sheegi doonaa baarlamaanka anigoo madaxweyniha ayaa ugu horreeya waxaan soo jeedinayaa marka dhallinyaradii ay sheegtay halkan ka hadlaysay maxaa ku xiga waxaa ku xiga halka wuxuu noo furan keliya waxaa ku xiga inaanan mar damba aqbalin in gabdhaheenna la laayo inaanan mar damba aqbalin in wiilasheenna la laayo inaanan mar damba aqbalin in nala xasuuqo inaanan mar damba macno darre u ooyo inaanan mar damba aqbalin magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed in loo aqoonsado inay tahay meel dadka lagu xasuusto waxaa ku xigta in sida aad u abaabulantihiin aad u sii abaabulnaataan inaad sii toban jibbaartaan waxaad u baahan tihiin maadaama dalka aad ku leedihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan in codkiina la maqlo boqolkiiba toddobaatan iyo shan sidee laydinkaga faa'iidaysan karaa horta waxaad ogaataan cidda wax ka faa'iidaysanaysa annaga ma ahan waa dalka cidda la rabo dalka inay xorayso waa idinka cid la rabo cid walboo dalkan dariiq khaldan ku hagaysa oo aan anigay madaxweynuhu ugu idinka horta wax ka xisaabtami doonaa sidii shalay madaxweynuhu uu sheegay waxbaa noo yaalla waxaa noo yaalla dhiigga aan ku bixinayna isbitaallada annagoo dagaalamayna inaan soo bixinno inaan ku bilowno waxaa codsanayaa marka in aad idinkoo sidiinna u abaabulan aad nagala shaqaysaan sidii dalka loo xorayn lahaa waxaan idiin ogolnahay inaad qayb ka soo noqotaan xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha anaa idiin ballan qaadaya xafiiska ra-iisul wasaaraha idinkoo tiim ah oo isku xiran ama laba ahaada ama labaatan ama soddon waxaan idiin ballan qaadaya albaabkaa la idiin furaayo talada meesha lagu goynayo inaad soo fadhiisataan arabna intaasna waxaan gaarsiinayaa madaxweynaha laakiin xaalad aan caadi ahayn ayuu dalku ku jiraa dhib aan caadi ahayn ayaa nagu dhacay masiibo aan caadi ahayn ayaa nagu dhacday dhallinyaroy diyaar ma u tihin inaan raadinno xal aan caadi ahayn xalkaan caadigayn waxay tahay inaan madaxweyneheenna tuutu u gelin uu fadhiisto afgoy uu ka lugeeyo oo sabiib iyo caanooduu ku tago uu ka tago beriirna uu ku tago idinkuna aad dhinacyada ka istaagtay dalkan wuxuu leeyahay madaxweyne shacabkiisay ogol yihiin waxa uu leeyahay madaxweynehii ra-iisul wasaare isago waxa uu leeyahay dhallinyaro rabta dalkeeda inay difaacdo fursad waay fursaddaas dalka in looga faa'iideeyo mas-uuliyadda idinka waa idin saaran tahay anna waa i saaran tahay waxaan maanta markaynaan idin afeeftaan idiin sheego maalintii ra-iisul wasaaraha la iga dhigay ilaa hadda meel walboon ka hadlo waxaan u sheegi jiray shacabka soomaaliyeed halkan inaan soo gaaro meel walba markhaati ma ka tihin intiina badanoo dhegaysata haddii aad isla edihiin farmaajo khayre way siyaasadaynayaan ama waxay rabaan inay xukunka idinka idinku haystaan waxaan idiin sheegayaa inaanay waxba ka jirin waxaan si daacada idinkugu sheegayaa soomaaliya aniga haddii aanahay xasan khayre farmaajona aniga maalin walba la kulmo wal aqaana hal dan ayaan soomaaliya ka leedahay danta aan ka leenaha soomaaliya waa inay hagaaso waakii waramayaa maalin walbaan madaxweynaha la kulmaa intu badan weligeen iyo allaheen aniga isagu kama wada hadlin dan gaara weligeen iyo allaheen kama wada hadlin qabiil noo gaara ama dad noo gaara waxaan ka wada hadalnaa keliya sideebaa soomaaliya lagu hagaajin karaa eeg marka haddii soomaaliya la hagaajin kara ay fududdahay labaatan iyo toddobadii sano lasoo dhaafaa lagu hagaajin lahaa waa ogna soomaaliya waa waddan meel fiican ku yaalla oo qani ah oo dunidu ay og tahay soomaaliya waa dalka isku xira afrika iyo carabta iyo dhaqanno kala duwan soomaaliya waa dal looga jeedo haddii ummaddiisu ay hore u kacdo inaan la soo celin karin soomaaliya waa dal rajadiisu ay ka badan tahay dhammaan dalalka kaleo qaaradda afrika haddii dariiq saxa lagu toosiyo si dariiq saxa loogu toosiye marka anigaa maanta idiin sheegaya dhabta haddii dadka idinka idinka waaweyn ay ku toosin karaan dariiq saxa mar horey ku toosin lahaayeen way ku soosin waayeen haddaad rabtaan idinku inaad fiirsataan marka dembiilayaala maantay waxaa halkaan isugu nimid ilaa saftigii anigu og inaadan si fiicanna wax u cunanina si fiicanna u seexanina idinkoo ka welwelsan dad ama la waayey ama kuwa dadkoodii ka baxeen haddii xanuunkaasuu idin haayo awooddii soomaaliya lagu xorayn lahay gacantiinay ku jirtaa awoodda keliya oo aniga iyo farmaajo aan idinka haysanno waxay tahay in albaabka xafiiskeenna idiin furan yahay meesha go'aanka lagu gaarana aad joogtaan soo maaha isu soo abaabula imaada xafiisyadeenna diyaaraan idiinna waxaad rabtaan soo maaha inaad nala xisaabtantaan oo isla xisaabtan qadda hau dhaco waxaan rabaa diyaaran idiin nahay isu soo abaabula yaan bannaanka laydinkaga sheekayn isu soo abaabula markaad madaxweynaha rabtaan inaad la xisaabtantaan iyo aniga inaad ila xisaabtantaan soo ma joogaan dhallinyaradii hadda idinkala shaqaynaysay gurmud qaran oo idinla fadhin waxaan ku amrayaa marka ay dhallinyaradan isu soo abaabulaan xataa hadday wasiiradu saf ku jiraan inay ka soo hormaraan inay noo yimaadaan aniga madaxweynaha laakiin waxaan rabaa waxa maanta halkaan uga hadlayna inay tahay waxay taariikhda qorayso soomaaliya shalay xamar waa laysku soo baxay meel walba dad bannaan baxaya laakiin haddaad dhab ahaanta u fiirsato kulligood dhallinyara ahay idinkoo kale ah kulligeen idinkoo kale ahay annaga marka waxaan idiin ogolnahay inaad noo isticmaashiin buundadii aad ku tegi lahaydeen meesha aad rabtaan waxaan idiin ogolnahay inaad annagana isticmaashaan si aad awoodda idinku ula wareegtaan waa soo dhowaynayaa walaalkay aynta markuu yidhi gabdhaha ha loo badiyo awoodda waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton ama konton iyo kow ama konton iyo labo inay gabdho soomaaliyeed ay yihiin marka la fiiriyo dhammaan tirada guud ee shacabka soomaaliyeed ha aqbalinina in baarlamaanka boqolkiiba soddon laydinka siiyo ha aqbalinina ha aqbalinina in cid kale go-aan idiin gaarga waxaan idiin sheegayaa haddii boqolkiiba konton gabdhaha soomaaliyeed xafiis walba ay fadhin lahaayeen waxaan hubaa dalkan inaanu dhibaata ka dhacdeen haba yaraato sidaas daraaddeed waxaan rabaa maadaama madaxweynuhu uu iclaamiyey shalayta in dalkan uu gelayo xaalad dagaal sida ugu dhaqsaha badan in isagu uu diyaar u yahay inuu naftiisa bixiyo annaguna aan diyaar u nahay inta ka hoos shaqaysan maxaa ku xiga su-aashii ahayd waxaan u malaynayaa jawaabteeda inaad haysataan intani marka way nagu yar tahay kumanaan dhallinyaraha loo baahan yahay oo dagaalka qayb walba ka gashay waxaan rabnaa inaad u sheegtiin idinku shabaab inaad u sheegtiin kuwa hooyayaasheen iyo abbayaasheen iyo carruurteenna laayay inaad u dirtiin idinku fariin aada leedihiin dalka annagaa iskale annagaa dhallinyaro ah annagaa u harayna waa idiin soo soconnaa waan idinka xoraynaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum